عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل كل سؤاشيدي إن waxaad moodaa haddii dee dadka oo dhammin ay ka wada qayb galaan oo eradkaas habeenka sabtay noqon doontaa laakiin waxaan jeclaa laba majmuuca uunoo laba ruux ay u kala hadlaan in la noqdo oo bal wixii si la isugu buuxiyo on kalaamka ruux kastaaba hadduu hadlo casharkii waqtiguna uu yaradkaanaya laba majmuuco laba shaksi markaas ay noqoto baabun yujcalu lkaafuuru fi laakhirati kaafuurka waxaa la yeelayaa ta dambe macnaha fi lghaslati alakhiirati waayo maydhiga dambe oo ujeeddadu markaa maydhiga ugu dambeeya ayaa kaafuurka la raacinayaa maydhiga dambea la raacinayaa taasi wey kolleyna waa xadiidkii dee aynu wadnay waa xadiidkii umu cadiya waa xadiid dee asalna waa baan leenahay meydka maydhitaankiisa sheekhuna in taraajim kala duwan buu u dhiganayaa dee axkaamaha kala duwan ee uu kulansaday daraaddeed kolley caawana dhowr riwaayo ayaa inoo dambaysa oo iyada waayo imaka toban tarjamo oo kala duwan buu dhigtay intan xalaya caawa dhiganaya waana intuu ku dhammaynayo tarjamana halkii dahaaro ayay inoogu horreysay waa koob iyo tobanka meelood ee xadiidka uu ku soo arooriyo ee mid kastaana tarjamo ah xukum axkaamta uu kulansaday ka mida ama waxyaalaha laga faa'iidaysanaya kaba mid ah ayuu cunwaankiiyo tarjamada kaba dhigtay marka xadiid kolley laqabadii de waan ku celcelinoo dee waa caramarinunbay noqone waxaan yar eegaynaa n kolba axkaamta inoo cusub wuxuu yidhi markaa kaafuurkii waxaa la yeelayaa khaslada dambe xadiidkay kuba sugan tahay wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa xaamid bnu cumara qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ayuuba can muxamadi can ummi cadiyata qaalat anaha qaalat umu cadiya waxay tidhi tuufiyat waxa dhimatay ixdaa banaati nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay hablihiisii mid kaba mid ah xalayna waataan nidhi kollay riwaayaadka bukhaari iyo muslim ee xadiidka iyadoo inanta magaceeda la sheegay may dhicin riwaayo keliya oo muslim kuba sugan oo dariiqa caasimo mooyo bal matalan taas ay kuba timi zaynab inuu ahayd dee waxyaalo inuu mukulkuum ay tahayna way soo aroortee bal adigu hablihii rasuulka ilaahay mid kaba mid ah fakharaja uu soo baxay rasuulkii ilaahay oo faqaala wuxuu yidhi dumarkiibuu u yimi maydhayay markaasuu ku yidhi oo mucadiya ay kaba mid ahayd dee waana lagala qaybgelayay iqsilnahaa maydha alaaan saddex goor oo dee xalaytaan soo ogaano itaarku kolley mustaxab weeye dee saddex goor in laga dhigaa waabata u horeysa walow dee aan yidhi khaslo keliyo jidhka wada gaadhaa waajibka uu ku xasilaya aw khamsan ama shan awdu shaki maayo waa litanwiicsan xalayba soo ogaanay oo haddii loo baahdo oo laysidhaaho mali weliba waxbaa hadhasan shan baa laga dhigay afar laguma joogsanayo saddexii haddii laga badiyo shan aw akara min daalika ama intaa in ka badanoo dee haddii aan itaarkeennii wadanno toddoba goor bay noqon waana kan rasuulka ilaah yidhi maaha calaa sabiili tashahi iyo inay hadday iyagu say doonaan iyo ikhtiyaarkoode waa in ra-aytunna haddaa aragtaan oo idinku ay idinla noqoto ina baahidaasi jirto dee saddex lagaba badiya ama shan lagaba badiya saa kuba maydha bimaa-in biyana ku maydha iyo wasidrin caleengob oo biyiyo caleengob kuba maydha daahirku khasalaadkiimiyay ku wada jirayeen ta ugu dambaysa horta kuma jiraanoo ta ugu dambaysa waa ta kaafuurtu inooguba sugan tahay ibnu siriino ninka xadiidka isagiiyo walaashe ay mucadiyo kaba wariyeen laba yidhaahno dadkii taabiciintii ninkii ugu aqoon badnaa xagga marka la eego sida meydka loo maydho ka labaadee soo raacayno tilmiidkiisan ayuub buu ahaa isna waa taabici uun isagu wuxuu kaba dhigaysa abu daawuud wariyey abu daawuud baa xadiidkan ku raacaya matnigiise saddexda labada hore ayuu caleengom ama qasilka raacinayay markuu labadaa raaciyo ta dambena kaafuur buu kaba dhigaya waa marka saddex ay noqoto matniga abi daawuud bay kuba sugan tahay markaa laba ayaa ahaa labada hore ayuu kaba dhigaya markay saddexa tahay waana raawiya xadiidkan umu cadiyana waa ka qaatay ta saddexaadna kaafurtu ku darayay markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi wajcalna yeela fi laakhirati ay fi lghaslati alaakhirati maydhitaanka dambe kaafuuran kaafuur yeela aw shay-an min kaafuur ama wax kaafuur kaba mid ah baley daahirka xadiidku na jumhuuru culamaana qowlkooda weeyaane in biyaha lagu darayo weeye kaafuurka oo markaa biyaha kaafuur kale lagu maydhayo taas baa jumhuurulculamaa ay qabaan daahirka xadiidkuna markaan fi laakhirati fi lghaslati alaakhirati aan nidhaahno waa maydhiga dambe ee waa daahirka xadiidku siduu keenayo taasba weeye oo waxa weye daahirka xadiidka taa keenaya way jiraan dee bacd alculamaa waa awsaac iyo bacd alxanafiya lagaba soo naqliyey in dee biyo aan lagu darayne xanuudkan iyo diibkan la marinayo la raacinayo oo markaa dambe iyadoo biyihii markii la maydhay dabeed maydhigu dhammaaday dee intaan laba kafnin xanuudkii lagu darayo oo xanuudkii uu maciisa noqonaya ama diibkii la marinayay uu kaba mid yahay laakiin daahirka xadiidku jumhuurulculamaana qowlkoodu waa kaafuurka in khaslada dambe waxa weeyaan lagu darayo o la raacinayo markaase faidaa faraqtunna marka aad dhammaysaan faadinanii iyo ogeysiiya waa intaydan kafantiiyo waxaa gelinba qaalat waxay tihi falamaa faraqnaa markaan maydhigii ka faaruqnaan aadanaahu ogeysiinay fa alqaa ilaynaa wuxuu noo soo tuuray xiqwahu waa isaarkiisii maradii uu guntanaa ee hoosaysay qamiiskiisaba uga hoosaysay ayuu noo soo tuuray xiqwahu iyo xaqwahuna xalaytaan soo sheegnay waa laba luqa un baan leenoo kasrada iyo fadxadu xiqi iyo xaqi iminka halkana dee macqadulizaarna halkaa guntiqabadkana xiqi waa la yidhaha ama xaqi waana saynu xalayba soo marray tacnii izaarahu waa izaarkii baa loo jeedaa waa maradii dee taas fa qaala waxaanu yidhi ashcirnaha iyahu ay ijcalhu ijcalnahu shicaaraha weeye macnaa shicaarkuna san soo sheegnayba waa marada jidhka u xigta taas baa shicaar la yidhaha maradan aan bixiyey ee rasuulka ilaahay zaarkiisa ahayd u hoosaysiiy oo jidhkeeda maradani ha ugu xigto shacaarkeeda dee waxa weeyaan khayr kale iyo barako kale la socoteen ashcarnaha iyahu wa can ayuuba can xabsata can ummi cadiyata radia allaahu canhuma binaxwi radia allaahu canha binaxwi oo waxa weeyaan kolley waataan aragnay xabse iyo walaalkeed maxamedba xadiidka way wada warinayaan weliba iyadaa wax la dheer marka la eego maxamed iyadaa wax la dheero waxaan isaga riwaayadiisa ku sugnayn baaba kuba sugan ayuubna labadaba waa la kulmay oo uu ka wada qaatay xadiidkii hore hadduu maxamed kaba wariyo intaa kuba soo aragnay wuxuu leeyahay xabsana umu cadiyo waxay kaba warisay kaa imika mid laba mid ah ee laakiin ziyaad uu sheegaya wa qaalat waxay tidhi innahu qaala rasuulka ilaahi wuxuu yidhi da umu cadiya odhanaysa iqsilnaha alaaan aw hamsan aw sabcan aw aktara min dalika in ra-aytuna macnaa maydha saddex goor ama shan ama toddoba ama wax ka badanba hadday la noqoto ruuxii hadday wax ka soo baxaan oo kale aduu waxyaalo haddii loo baahdo taas maydha bal markaa in saddexdii iyo shantii hore in riwaayaadkii hore ugu soo maray sabcanna waynu soo maray riwaayaadkaa hore tan kuba soo marayna waxay alaaan aw hamsan aw aktara min dalik amase alaaan aw hamsan aw sabcan bay ahayd ee laakiin toddobadii iyadoo lasoo gaadhay in la yidhaaho haddana in kasii badan toddobadii oo dee witrigiina hadhow la ilaalin doono kolley riwaayadan bay nooguba sugan tahay waana baahi hadday timaado oo la islaa waa loo baahan yahay ee laakiin waxaa jirtay xaleeto ama casharkii ma dee xadiidkii ugu horreeyey xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala markuu sharxayay lafdiga aynu kuba soo maray alaaan aw hamsan aw aktara min dali min daliki ayaa wuxuu lafdiga dambe aynu xalay isna soo maray alaaan aw hamsan aw sabcan oo aktar anii la soconno wuu sheegay markaasaa wuxuu idhaahaa walam ara fii shayin min ariwaayaati bacda qowlihi sabcan altacbiiru biaktara min dalika ila fii riwaayati liabi daawuud namaan arag riwaayaadkii guud ahaanba iyadoo inta sabcan laga cabiray ay raacday sabcan akara min dalika riwaayo abu daa-uud leeyahay mooye kolley isagu dee saaxibulirshaad ama qustulaani waa caddeeyaayoo hadalkan xaafid buu soo naqliya saasuu ku daayaa caynima magacaabood laakiin dee isaga ayuu tabac u yahayoo isaguna san buu cayni yidhaahaa dee dhammaantoodna waxaan aragnaa riwaaya nimanka aynaa bukhaari abu daawud riwaayadiisii ma de abu daawudna waa riwaayadiisii laakiin riwaayada abi daawud uu tiiriyey waa tan bukhaari inooguba sugan waa halkan halkanna isaga kamuu hadlin qasdilaani kamuu hadlin cayni kamuu hadlin hadalkoosaa u wada horeysay ah riwaayo abu daa-uud mooyaane meel kale kumay soo aroorin sabcan aw akara min dalika oo dariiqan xamaad ibnu zayd aynu hayn dariiqa axmed ibnu zaydna way ahayd dariiqa axmedna waan haynaa oo bal matalan haddaba waxaan leenahay kolley ee bal xaafid markay taasi kaba dhacday ayay qolooyinkii kalena dee waa tabcan lixaafid ama taqliidan lixaafidunba hadalkugaba dhacoon loo baraarugine riwaayadu waa tan bukhaarina kuma sugan ee kuma nimaha abu daa-uudun bal riwaayadani way soo aroortay laakiin waxaa jirta inay dee kolley culimmadu sida ibnu cabdilbar yidhaaha iyo wuxuu yidhaahaa ma ogi axad aimada kaba mida ama culimmada kaba mid oo yidhi toddobada waa la dhaafinaya macnaa toddobada waa la dhaafinaya taas baaba uu yidhi waayo riwaayaadka intaasoo dhan badan maawardi baa wuxuu idhaha toddobadii oo laga sii siyaadiyaa saraf bay noqonaysaa iyo israaf ibnulmundir buu soo naqlinayaa inuu yidhi waxay sooba gaadhay meydka jasadkiisu dee haddii biyuhu kuba bataanoo saasoo kale inuu kuba dabcayo biyahaas badanoo ma jecli in lagaba badiyo bal intaas lagaba badiyee calaa kulli xaalin waa haddii loo baahdo ayay tani iman haddaan loo baahan dee saddexdii baaba lagu kaaftoomaya intuba waa in ra-aytumna dalik qaalat xabsatu xabsa waxay tidhi qaalat umu cadiyata radia allahu canha umu cadiya waxay tidhi wajacalnaa waxaan ka dhignay ra'sahaa kolley mudaaf baa qadaranuuno waa shacara ra'siha madaxa maaha ee waa timihii madaxa ee waa shacara ra'siha waxaan kaba dhignay alaaata quruunin macnaa alaaata dafaa'ira weeye saddex dafiro macnaa timi intay furfureen markii hore oy maydheen oy nadiifiyeen waxaana loo furfurayaa dee waa si ay biyo u gaadhaan jirhkii ka hooseeyey dee timihii dumarkuna oo laga yaaba inay iskaba badan yihiin ayaa markaa maxay sameeyeen haddana iyadoo dee sidii ay ku furfureenuna kumaydayn ee way uur isu geegeeyeenoo foodii iyo qeybtan horena qeyb bay kaba dhigeenay si isugu xidheen dee ama si ay isku tidceen in labadii dhinacna xadiidkay ku wada timiye waa labada dhinacna labadii jaanibna mid kastaba gees bay isugu geeyeen oo intay saddexii isu geeyeen ayaa sida inoo dambaysa ayay saa xagga dambe uga laalaadiyeen oo taasaan kaba dhignabed bal insha allahu tacaala kolley waxa weeyaan tarjamo gaaru u dhigan doonaa markaas baan kalamka culimadiiyo taa eegi doonaayo weli xadiidkiibaa inoo socda bal matalan dee inta iyada baabka uu baabaystay maxay ahayd waa kaafuurku in biyaha ugu dambeeya ama qaslada ugu dambeysa lagu darayo haddii dee qasladii hore lagu dhigo laga dhigo biyo saafiya ay kaba dambeeyeen ama sidrigii iyo waxaas dee wuu tirtirmayaa baaba-ayaayo khaasiyadiisii ama wixii loolaba yimina meeshii way kaba baxayaan inta ugu dambeysa kaafuur lagaba dhigaya intaasuu baabku inooguba baabaysnaa tarjamadu dee xadiidkana way inooguba sugan tahay baabu naqdi shacri lmar'ati haweenayda timaheeda furfuritaankii la furfurayay waa haweenaydii dhimatay weeye kitaabka waan kuba soo maray de marka ay dumarku xaydka u maydhanayaan iyo janaabo iyo waxyaalo taa inoo horeeyey baan kuba soo maray in biyuha hadday janaabo ka maydhanayaan ama xaydba ay kaba maydhanayaanna haddii biyahan ay madaxooda ku shubayaan saa ay u maydhayaan iyadoo timahoodii aanay furfurinba ay guntii biyaha gaadhayaanoy ama jirkii ay saa u gaadhayaanna kolley waajibkuma aha inay furfuraan oo taasi waa sida dee axaadiida halkaas inooguba timi axaadiida halkaas ama barhkood dee muslim yahaba wariyeen taas nin saxaabiyo dumarka amri jiray marka ay janaabaya kaba maydhanayaan inay furfuraan timahoodana caaisha ayaaba dee taas sida xadiidka kuba yimi ku inkiraysay lahayd markaas oo ku diidaysa oo ay lahayd dee rasuulka ilaahay markaan laba maydhanayno saasaan yeeli jirnay ama iyada tani waa haweenaydii dhimatay markaa weeye shacra almar'ati almayita weeye waa qabla alqusli intaan loo maydhin ayaaba waxa weeye bal in taas furfuritaankeedii lama furaya kolley haweenayda wuxuu ugu qayday dee waa dumarkaa timo badan oo waa wixii qaalib ahaa haddii ninkiina timo sidaasoo badan uu leeyahay ee liajli tandiif iyo biyuhu si ay u gaadhaan guntii timaha ay u gaadhaan isaguna la midunbuu noqonayaa oo la xukumunbuu noqonayaa bal haddaba taas buu baabkeedii yahay waqaala bnu siriina ina siriin wuxuu yidhi laa ba'sa wax dhib oo ku sugani ma jirto an yunqada in la furfuro shacrulmayiti isagu meytaba kamuu dhigina waa ruuxii dhintay timihiisa in la furfuro oo markaa la maydho taas wax ba'si oo ku sugani ma jirto xadiidkuna waatuu inoo keenayo inoo faa'iideynayo xadiidka inoo soo socda waa xadiidkii hore aynu soo maray mucadiyo xadiidkeediiba weeye bal taas kolley dee culimmada qaarkood yidhi mee lama taataabanayo oo waxay dee iyagu ama ay milicsanayeen ama jaanibkay eegayeenna ay ahayd taasi waxay keenaysaa timahoo gogo-a iyo bal adugu dee kolley si dabacsanna waa loo furfuri gees kalena hadday wax ka go-aan waa lagu celinuno dee waxa weeyaan biyo iyo waxaa lama raacinayo waa la iska dayno waa laguma celinuno markaa dhibasi kuma sugno dee furfuritaankii waana tan xadiidku inooguba yimi xadaana axmedu qaala xadaana cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbarana bnu jurayjin qaala ayuubu wasamictu xafsata binta siriina qaalat anaha qaalat xadaatna umu cadiya waa xadiidkii uun rijaashuna caawa nin inagu cusubi ma jirtaba waa dadkii kitaabka weliba kusoo noqnoqonayay axmedkanna waa axmed ibnu saalix inta badanna ruwaadda kitaabku may sheegin magaciisa ee axmed ibnu saalix almisri waa ruwaadda qaarkood baa saa u magacaabay marka ibnu jurayj baa wuxuu yidhi qaala ayuubu ayuub baa yidhi kolley ismaaciil riwaayadiisana waxaa kuba sugnayd dee samaac caddaynteedoo ana ayuuba bna abi tamiimata ahbarahu wey ayuub ibna abi tamiima inuu u waramay waa riwaayada ismaaciilin wa samictu waxaan maqlay xafsata kolley waa u caadifaa meesha taalla wax kuba cadfaysa wixii de ay ku cadfaysayna halkan inooguma sugna markaa wuxuu leeyahay imaamkuna waa xadfan yahay macduufkii oo taqdiirku waxa weeye samictu kada wa samictu xafsata kolley riwaaya dambaana ama xadiidka dambe baabka dambe ay dee tafsiirku inooguba imane macnaa waxaan maqlay sidaas waxaa kaloo dee maxamed baabu kaba maqlay oo dee ayuube waxaa kaloo dee aan maqlayna xafsa binta siriina qaalat xadaatnaa umu cadiyata radia allahu canha annahunna iyagu waa dumarkii khaasilaadka ahaa jacalna waxay ka dhigeen ra'sa binti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inantiisa timaheedii waa dee rasigu imaka timi baa looga jeedaa waa shacaar markaas shacara ra'si binti rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam alaaata quruunin saddex dafiiro weeye quruun waa jam markaas waxaa macnuu yahay waa dafaa'irun timaa marka laysu geeyo ee laysba raaciyo laysku xidho ama saas loo tidco ayaa dafaa'ir labaydhaa haddaba saddex dafiiraan kaba dhignay oo si aan sheegayna naasiyadiyo labada dhinaca naqadnahu markaas eeg way furfureen timaa markii hore uma qasalnahu shacarkii way maydheen uma jacalnahu waxay ka yeeleen nuuntu waa nuuntii nuununiswaha dee waa dumarkii markaa qaasilaadka ahaa maxay say maxaa tan timahay markii hore horta furfureen way maydheen dabadeedna uma jacalnahu waxay shacarkii kaba dhigeen alaaata quruunin saddex dafiiro oo ay noo dambayso inay markii dambe uun midba xaggii u dhoweyd umaysi umay laalaadine xagga dambe saa ugu wada laalaadiyeen bartaayabaa inooguma sugan kolle xadiidkana dee waa taasoo fawaa-idiisu way noo socsocota nawaataa aan arkayno sheekhuna kolba tarjamuu dhiganayaa intan aan haynay abwaabta isku xigsiiyo waa toban tarjamo macnuuna uu yahay toban faa'iido oo xadiidka inooguba sugan ama xukum ayuu canaawinta uba soo dhigtay xadiidkiina kolna waa dheeraynaya kolna waa gaabinaya qolooyinkii iyagu kuba tegay maydka timihiisa in la feedhayo oo ka istixbaabkeed ama dee timihiisii inta la furfuro sidaa loo maydhayana xadiidku xuju uu yahay qolooyinka iyagule may ee ma habboon oo timi baa googo-ayo taasoo kale sheekhu wuxuu leeyay warifqu yu'manu macahu dalik haddii aayar si dabacsan oo aanay wax ku go-ayn iyo waxyaalaha loolaba yimaado dee aamin baa laga noqonayaa intifaaf ama googo iyo taqaduc iyo de wixiina waa lagu celin hadday wax go-ane bal muhimku si tandiifkii weeye xeeldheeraan laguma xeeldheeraanayo madaxii ama jirhkii hoosena ay timi biya hagaag u gaadhaan oo loo nadiifiyo ayaa tan lalaba imanaya baabun kayfa seebuu alishcaaru lilmayiti xadiidkaynu ashcarnahabayn ku soo maray bal markaa waa haddii inka kafanta guud ee jirhkeedii haweeneyda wada gaadhaysa mare aan jirhkiiba wada gaadhaynee la doonayo in bal maalan jirhkeeda laakiin ta xigta ay noqoto ama loo guntiyoo kale seebaa ishcaarkaasi uu noqonaya lilmayiti maydka bal seebaa ay arrintu tahay oo ishcaarkaas seebaa loogu xidhayaa ama halkee lagu xidhayaa taas baa imaka baab ku yahay kole ishcaarkuna maa yaliljasada min athiyaab waa taa aynu soo maray ka kale dithaar baa la yidhaha marada sare dithaar baa lagu magacaabaa in tarjamadanan waxa weeye uun sheekhu raximah llahu tacaala xadiidkii umu cadiya ayuunbuu inoo soo celin doonaaye ishcaarkii baa yar tafsiir ugu sugan yahay waa xadiidkii waxa uun tarjamada udhigtay ishcaarku wuxuu yahay ayaa matnigii ay noo raaci doontaa in waxa weeyaan tafsiirkeed iyo lafdii taabicigii ayuub oo kale uu inoogaba soo noqonayo intan buu tarjamada u dhigtay wuxuu hi musanifku waqaala alxasanu alkhirqatu alkhaamisatu yashuddu bihaa riixii kafnaye wuxuu ku adkaynayaa oo uu ku xidhayaa alfakhidayni labada bowdood iyo walwarikayni labada miskood taxta dirci dirciga hoostiisa kolley waa hadal taabicigii shahiirka ahaa xasanulbasri uu leeyahay ku tacalluqsanna bal kafantii khaasatan iyo ishcaarka thawbka ishcaarkaa ee hadalkan ikhtisaar baa kuba sugan oo in hadalkan waxa weeyaan waxaana uu tilmaamaya hadalkan kaba fahmaynaa haweene markay noqoto bal dee in shan mara laguba kafnayo dee waa laga yareyn karaayo horta wixii waajibka ahaa wax jirhkii wada asturo ayuunbuu noqon ee marka la eegayo dee raggii haddii saddexdaa lafaa-if laguba kafnayo inoo dambaysa haddii la yidhaha wayo kafanta axaadiiseedii way inoo bilaabi doontaa biidn illaahi tacaala oo casharka caawaba qeyb bay noqon doontaa ee hadday tahay dumarkii bal haddii la yidhaaho shan mare ayaa laguba kafnaya oo dee markaas ay midid noqoto taa isaarka iyo hooskuntiga lagaba dhigaya maintii ay gogoradii kuba xidhanayaan laguba xidhayo waana taa shicaarkii oo intii kale way kaba hooseynaysaa bal waa kayfiyadeedoo tii buu xasan kaba hadlayaa marka hadalka meeshii waxaa jira oo macnuu uu yahay oo hadalkiisa inta hore uu noqonayaaba dee haweenaydii in shan mare lagu kafnayo marka taa shicaarkiina say noqon markaas muxuu waa khirqadaa shanaad waa intaa shicaarkan oo kaleba noqotay ayaa muxuu yidhi yushaddu ama yashuddu waa adkaynayaa waa ruuxii dee kafnayay bihaa khirqadaa shanaad alfakhidayni labada bowdo iyo walwarikayni labada miskood taxta dirci qamiiska ama dirica iyo marada loo gelinayeedee lafaa-ifta kaba hooseysa iyadoo kasii hooseynaysa oo bal markaa haddii shicaar la yidhaaho dee intaa hoose ayaa loogu duubayaa maradaas lagu oo si isaaroo kale loogaba dhigayaa taas baa hadalkan xasan yahay xadaana axmedu qaale xadaana cabdullaahi bni wahbin imikana sanadkii kan ka horeeyeyba waa axmed iyo waa reer masarna iyagu labadooda hore waa tii aan soo hayna axmedkina waa kii horun baan leenahy waa axmed ibnu saalix qaala ahbarana bnu jurayjin ana ayuba ahbarahu qaala samictu bna siriina yaquulu jaat umu cadiya sanadkii xadiidkii markii hore aada buu koobnaa meel la waataa ay dhacday ahbarana bnu jurayjin qaala ayuubu wa samictu imika waa intii uun sanadku wax kale waanu dheerayn doonaa matiga halkii dee qaala ayuubu wa samictuna maxaa inoo yimi imika halkan ibnu jurayj muxuu yidhi ana ayuuba ahbarahu waayo hadhow markaa in waxay noqonaysaa in dee xadiidkii marka leego uu kaba soo naqlinayay waa maxamed ibnu siriin xabsana inuu ka maqlay horean usoo marayba ahbarahu qaala wuxuu yihi samictu bna siriina moxamed baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo jaaءat waxaa timi umu cadiyata radia allahu canha waa imra'atu min alansaari min allatii baayacna waxaa weeye wahya imra'atun haweeney min alansaari ansaar kaba mida oo min allaatii dumarkii ka mid ah baayacna rasuulka ilaahay la mubaayacooday markaa qadimat way timi halkay timi waa halkane albasrata xalaytaa intan soo sheegnay madiina weeye iyadu waa reer madiina ee basray timi waxay u timina tubaadiru waxay u soo degdegaysay ibnan inan laha iyada u sugnaado macnaa inan ay dhashay oo basre ayay maqashay dee wasaaishiina ma sahlana warkuna waqti dambaabu gaadhayaa haddana intay soo socotaan mudday inuu xanuunsanayo waa suurtagal la sidoo xaafid yidhaaho inuu dee qaswi iyo ama jihaadba ka soo noqdo halkaa xanuunka kuba qabtay markaasay ay timi iyadoo degdegaysa balse ay nolol ugu soo gaadho falam tudriku isagoo shalay ama daraad dhintay adigu maalin ama laba cisho kadib ayay timi dhimashadiisii may soo gaadhin faxadaatna iyagiibaa waqtigan dee fursay u heleen ay la kulmaan xadiidkan aada u weyne asal u ana maydhitaankiina ay kaba qaataan waa maxamed ibnu siriin iyo walaashi iyo markaasaa way noo waranto qaalat waxay tidhi dakhala calayna anabiyu sala allahu calayh wasalam walxaal naxnu naqsir ibnatahu faqaala iqsilnaha alaaan aw khamsan aw akara min dalik aya riwaayaadku waa taasun shan dabadeed ba aktara min dalik ama sabcan laakiin riwaaya waa ta aan soo maray in ra-aytuna daliki bimaa'in wa sidrin biyo iyo caleengob ama gasil wajcalna fi laakhirati kaafuuran faidaa faraqtuna faadinanii qaalat waxay tidhi waxaa odhanaysaa umu cadiya falamaa faraqnaa markan dhammaynay ayuu alqaa ilaynaa xaquhu ama xaqwahu maradiisii u guntanaa buu noo soo tuuray faqaala ashcirnahaa iyaahum ay ijcalhu ijcalnahu shicaaran lahaa weeye shicaar ugaba yeela walam yazid calaa dalika intan kamuu ziyaadin maxamed ibnu siriin ayuubbaa odhanayo xadiidka intaasaa nisaa kaga maqlay walaashii baa wax la dheer walaa adri ayuubba hadalkiile mana garanayo ayu banaatihii bal hablihii rasuulka ilaahay ay tahay oo hablihiisa ay tahay anugu markaa tan maalintaa la maydhayay ayuub baa leh anugu ma garanayo waana taan soo sheegnay riwaayaadka saxiixayn kitaab xadiidka riwaayo caasim oo muslim kuba sugan mooye inaanay magacaabina taasaa zaynab kuba magacowna waxaanayn bal matalan halkan sheekhu raximah llahu tacaala cibaaradan walaa adri ayu banaati isagoo qabanayuu yihi waa ayuub horta hadalkiisii waxaanu daliil u yahay inaanu ka maqlin magacowgeeda xabse aanu kaba maqlin laakiin wej kalena oo uu yidhi dhowaan baan soo sheegayna waa siduu ka cabiraya umu kulhumo kolley halkaa horeu kuba soo sheegayoo markaa uu riwaayaadkaa saxiixayn kaba hadlay ayuu yihi ibnu maajah ayaa wuxuu kaba wariyey xadiid dee ayuubkan ay bakar ibnu abi shayba dariiqiyo rasuulka ilaahay baa noo soo galay wanaxnu naqsiru ibnata umma kulhuumin waana riwaaye ibnu maaja kuba sugan oo ayuub dariiqiisa ah waa markaasna ay arintu ahayd waxaanu noo soo galay rasuulka ilaahay anagoo inantiisii umu kulhuum maydhayna weliba wuxuu raaciyaa sheekhu wahada lisnaadu calaa shardi shaykhayn wa fiihi nadarun sayati fii baabi kayfa lishcaar waa halkanuu inoo sheegaya laakiin xadiidku bukhaari iyo muslim shardigii ha kuba sugnaadee laakiin nadar baa xadiidkaa ku sugan baabkan inooguma imanaya baabkii markaa kamuu sii hadlin nadarkii eh waxa ay tahay waa inta nadarkuah dee xadiidkaa wuxuu inoo tilmaamayaa inaanu isagu ka maqlin dee xabso oo kale tasmiyadeeda bal bal markaa waxa weeyaan ama zaynab bay noqon ama umu kulhuumi labadaa mid weeye ruqaye maha sidaan xalayba soo sheegnay wazacama ayuub weeye ayuub wuxuu sheegtay oo uu yidhi ana alishcaara ishcaarkan macnihiisu uu rasuulka ilaahay yidhi ashcarnaha iyo isagaa fasiraya ulfufnaha fiihi wey ulfufnaha ku duuba weeyaanoo iyadii fiihi waa fii hada shicaaroo maradan dee iyadii ku duuba uunoosaa dee qaarkeedii dambeba haba noqoto wakadalika saasoo kaleu kaana bnu siriina ina siirin ahayo yaamuru wuxuu amrayay bilmar'ati haweeneydaa la maydhayo an tushcara in saasun loogu duubo macnaa shacaarkan macnaa an tulafa weeye macnuhu walaa tu'sara aan gunti loogaba dhigina adigu saasun maro lagu duubayo lagaba dhigo bal adigu kolley waxa weeyaan xadiidka riwaayo uu sheekhu juusaqi ka soo naqlinaya waxay aanu ku kafanay shan maro kuba kafanay waliba ziyaadada wuxuu leeyahay saxiixatulisnaad weeyaanoo bal haddaba haddii shan mare laguba kafnayo laba iyagu kuwaa dhaadheer ee fidsan ee waxa weeyaan lagu duubayay noqon midna diric ama dee qamiiskaasoo kalmadadeeto ama wax wada gaadhayo jidhkeediiba gaar ahaan oo dee aan kuwan kala baxsan aan ahayn bay noqon midna waa khimaarkii oo kale oo dee qeybtii madaxeediiya laguba qarinaya idna waa intan isaarkaoo kale uba noqonaysa waa haddii bal shan lagaba dhigayo haddii lagu kaaftoomo intaa waxa weeye saddexdiiba laguba duubayeynoo dee kafantii jidhkeedii hagaag loogu wada qariyana kollay waajibkuu kuba xasilayaaye bal dee waa maradii dumarkii haddii shantaa laguba kafnayo waa say noqonayso marka ishcaarkiina imaka inoogu fasiray waa laf waa duubitaanuun saa iyadii loogu soo wareejinayuunbuu macnu noqonaya baabun yujcalu waa la yeelayaa shacaru lmar'ati halaathata quruunin waa haweenaydii dee tima lahayd bal maalan saddex dafiiraa laga dhigayaa waa xadiidkii uune laakiin intanu haddana tarjamo u dhigto xadaanaa qabiisatu xadaanaa sufyaanu intaasna asaaniiddu dee qeyb dhan baa isbedelaysa qabiisa sufyaanku dee qabiisa qaaliban sufyaanku idlaaqa waa sufyaan thawri in sufyaan athawri can hishaamin can ummi can ummi lhudayri can ummi cadiyata radia allahu canha qaalat hishaamku waa hishaam ibnu xasaan umulhudaylla waa xafsa bintu siirin waa kunyadeedii maaha haweyne kaloo inagu cusub maaha waa ta aan lahayn xadiidka umucadiya waa maxamed iyo walaashii xafsa kaba warinaysa umulhudayl waa xafsa qaalat waxay tidhi umucadiya dafarnaa shacara binti nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay inantiisa timahoodii ayaaban dee tidicnayo way sugeynta ay isu geeyeene intay saddexdaa qaybood kaba dhigeen tacnii waxay u jeedaa alaaata quruunin saddex dafiiraan kaba dhignay wa qaala wakiicun wakiic wuxuu leeyihi qabiisuu la siman yahay qaala sufyaanu sufyaan wuxuu idhi waa naasiyataha wa qarnayha saddexdani waa foodeedii waa qeybtan iyo labadii jaanib labadii dhinac intaasba wey taasaan kaba dhignay waa markay maydheen dabadeed halkee laga dhigayaa baab dambe huba dhigtay taasoo kaleo sidaa laba dhigayo bal marka aynu kolley dee xadiidka bal umuurahan inooguba sugan oo furfuritaankiiyo wataan kaba soo hadalay haddana dafrigan iyo iyadoo la ururinayo oo la isu geynayo bal taasna xadiidka waa inooguba sugan yahayba weeye oo markaa a'imadii iyagu kuba tagtay sidaa xanifiye iyo tima in soodaa lagu daynayo dhinaca kolba dee kii u dhow wejiga wixii kusoo laalaadsamaya iyo wixii hareeraha iyadoon laysu geygeynoo dee si ay u furfuran yihiin laguba daayo oo kale bal xadiidku dee kolley xujuu ku noqonayaaye iyagana kolley arrinkoodu waxa weeye arrinkan ay yeeleen dumarku ay leeyihiin saasaanu yeelnay ama waanu furfurnay bal in waxa weeyaan ma rasuulkii ilaahay baa salawaatullaahi wasalaamu caleyh amray halkaas haddee istixbaab ay inoogaba noqono wuxuu inooguba jiraa habkaa aynu ama arrinta aan soo marino rasuulkii ilaahay iyaga baraya wax say u maydhayaan iyo inta goor ay maydhayaan iyo waxay raacinayaan iyo bal taasay kuma jirtaa mise waa ficil iyagu ay arkeen oo iyaga ay laba noqotay uun oo iyagu ay sameeyeen istixsaan ahaan iyo iyagoo sidan fiicnaystay labadii amar xadiidka waa ixtimaal baa kuba sugan markaa qolooyinka leemay ee tan laba imanayo waxa ay tahay dee waxay eegeen kol haddii aanay tani sariix kuba ahayn way dhici karta ficilkoodii inay noqoto ficilkoodiina dee xujo gaara ma noqonayo kol haddaan rasuulka ilaahay baa ogaayoo ku sugay aanay ahayn tan bay yidhaaheen markaa dee meydkii inaan laguba samayn waatay kuba dhigeen laakiin waxaa riwaayaad kuba yimi oo sheekhuna raximah llahu tacaala halkan sooba naqlinayo dee uu soo naqlinayo dee si uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan amray iyo imaam nawowina wuxuu kaba soo naqlinayaa ee inuu rasuulkii waxa daahira rasuulka ilaahay tan inuu ka warhelay iyagiina inuu kuba sugay dee xadiidna way kuba timi inuu rasuulka ilaahay kuba yihi iqsilnahaa witran wajcalna shacarahaa dafaa'ira markaa bal markaas ibnu xibbaan oo kale iyana xadiidka iyagoo soo qaadaya wuxuu yidhaah dee maaha xaggooda kamay samayne amarkii rasuulka ilaahi bay kuba sameeyeen salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa markay umuurahaas aanu isu wada geysano dee arrinkani wax manciyoo ku sugan iyo ma jirtee waa shay dee rasuulka ilaahi ama kuba sugay ama uu amraybo dee waana waajib lagama qaadanayo waa istixbaabkii dee furfuritaankuna waa siday biyii u gaadhaan madaxii baan nidhi ee hagaag maydhitaankii iyo tandiifkuu hagaag uba xasilo waa tarjamadii ugu dambaysay waa markii tobnaad weeye xadiidka waa tan dee ta koob iyo tobnaad iyadu dahaaray ahayd wuxuu yihi markaa musanifku baabun yulqaa waa la ridayaayoo shacarulmar'ati haweeneyda timaheeda dee waa haweeneydaa tim laba maydhay timaheeda khalfaha xagga gadaasheeda saa loogu tuuray macnaha marka saasoo kale laisugu geeyo dhinaca dambe ayaa loo laalaadinaya laga laalaadinaya xadaanaa musadadu qaale xadaanaa yaxya bnu saciidi can hishaam bni xasaana markii dhoweydba hishaam waa kan waa ina xasaan maxamed ibnu siriin iyana dee hishaamka ka wariya la idlaaqa isaga weeye qaale wuxuu yihi xadaanaa xafsatu can ummi cadiyata radia allahu canha qaalat twufiyat ixdaa banaati nabiyi sala allahu calayh wasalam faataana nabiyu sala allahu calayh wasalam faqaala iqsilnaha bisidri witran laftiga hore waa witri ku maydho oo ujeeddadu hadday dee laba iyo afar iyo lix iyo taha ku gaabsanine ka dhiga witri alaaan saddex aw khamsan shan oo akhara min dalik ama wax ka badan shanta oo toddobaa in ra-aytuna dalika ama dalika haddaa arrinkaas ay idinla noqoto oo aragtaan oo in loo baahan yahy wajcalna fi laakhirati kaafuran aw shaya min kaafuur faida faraqtuna faadinanii falama faraqna aadanaahu faalqa ilayna xiqwahu fadafarna shacaraha alaaata quruuni intuba waa intaa waa soo wada marre maxaa inoo cusub wa alqaynaaha khalfaha intaas weeye eeg riwaayadii waxaanu alqaynaha wa alqayna dafaa'ira weeye timihii ay isu geeyeenoo dafaa'irtaas saddexda qayboodna ay kaba dhigaan ayaa waxaan saa uga ridnayba khalfaa gadaasheedii oo bal matalan taas ee xagga hore iyo waxyaalaha looma soo dhaadhicinaya bal saasaa la yeelaya waana istixbaabun baan nidhi xadiidku waa inoo dhammaaday kolleyna halkan waxoogaa fawaa-ida oo xadiidka uu ku khulaaseeyey ayuu sheekhu raximah llahu tacaala inoo dhiganayaa bal midharh baan ka soo qaadaya iyadoo casharku inoo socon doono ibnu daqiilqacid imaamkaas buu kaba soo noqonayaa inuu xadiidka dee ay inooguba sugan tahay istixbaabka haweeneyda timaheedii oo dee la kala bixiyo ama laba faydho oo dee san oo kalena laysu geeye markaa dambe la maydhay dabadeed bal taasi way inooguba sugan tahay arrimaha kale inooguba sugan waa tacliimu limaami man laa cilmahu lahu bilamri aladii yaqacu fiih imaamkii ama caalimkii baritaankiisii uu baraya ruuxii aan aqoonu lahayn waxa uu ku guda jiro amarka uu dhexgelayo bal uu barayay markaasna hadduu ehel u yahay marka ciladii xukumka iyo wixii loo sheegay loo caddeeyo lagu daynaya markaa isagii oo lagu daynaya taasoo kale arrin kaluu soo dhigtay oo wuxuu yidhi xadiidka waxaa loo daliishaday maydhitaankan ama maydhiga laga maydhanayo meydka maydhitaankiisu inaanu waajib ahayn ayaa xadiidkii haddaa umuurahaas noogama laakiin waa culimmada istinbaadkoodi iyo istidlaalkoodii eeg macnaa xadiidkan baa loo daliishaday umucadiya inaanay waajib ahayn meyd haddii la maydho in laga maydho xaggee taa loogama daliishaday rasuulka ilaahay iyagii uu baray waxay la wada imanayeen saa iyo saa iyo saa yeelabay ahayd mowdicuna waa mowdic tacliimeed waayo markay maydhaanba dee inay hadhow maydhitaankii ay kaba faaruqeen waa xukum imanaya meeshiina waa meel tacliimeed muu amrinoo rasuulka ilaahay maka muu oran saayeedho marka maydhataa a maydhaa dabadeedna ka maydha marka mowdic tacliimeed markaa taasoo kale wey saasaa uu yihi laakiin sheekhu wuxuu leeyahy nadar baaba taa kuma suganoo waxaa suurtagala jidayntii la jideeyey in meydka maydhitaankiisa laga maydhaa inuu waaqacadan dabadeedba ahaa khadaamina wuxuu kaba soo noqonayaa inaanu ogeyn axad culimada ka mid oo tidhi waa waajib adigu dee waa taase laakiin barhkoodu waa waajib bay yidhaaheen bal kolle xalayna waan soo yar qaadnay xadiidkii sheekhu mar horuu ka soo yar hadlay in yaroo kooban oo xadiidka in yar baana albaanina waa tii aan sooba noqonaynay arrinku kaba soo hadlayna waxay ahayd sheekhu kaba cabiray xadiidka man qasala almayita falyaqtasil waman xamalahu falyatawada waa cibaaradiisii abu daawud iyo qolaynay wariyeen ruwaadiisu waa lagu kalsoon yahay waxaa nin taabiciga camr bni cumayr laydha ahay inuu yihi macruuf ama waa majhuulba weeye dariiq labaad buu leeyahy abu hureyre dariiqiisii oo isaga laba mid ah laakiin kiina wuxuu yidhi hadda tirmidi ka waa xasan buu yihi dariiqaas ee xaafid wuxuu yidhi halkan waa cilaysan yahay oo in abaa saalix baan abu hureyre kaba maqlin abu da-uudna xadiidkaa wuxuu yihi markuu soo saaray dabadeed waa na mansuukh laakiin wixii nasakhayay muu caddayn aimo kala duwanna qowlkoodu wuxuu aha baabkaas iyo mowduuca duhli iyo keyrkiiba ay kaba mid yihiin bukhaari iyo rag laa laga soo naqliya inaan xadiida sugani aanu kuba jirin waa intaasoo kale bal markaa xalayna waxaan soo sheegay tacliiqa uu ku leeyahay tirmidi iyo abu daauudba albani inuu saxiix yeelo kolleyna waxa weeye bal taas waxaa jirta xaafid ibnu xajar baa hadal dheer le dee ciddii ka horreysin baan eegaynaa imika halkan sidaasuu ku yidhi laakiin kitaabkiisan lagu magacaabo talkhiis alxabiir talkhiis alxabiir talkhiis alxabiirna waa kitaab oo xaafid ibnu xajar ku takhriijiyo sharaxan weyn ee raafici leeyahay ee uu wajiiska ama waxa weeyaan khazaali uu kuba sharxay oo marka la eego kutubta fiqiga shaaficiya kutubtooda ugu mudanba ah waana madbacaysan yahay dee hortiina ibnu mulaqin iyo raglebaa takhriijiyey ka ibnu mulaqin albadr muniir waaba weyn oo toban mujalad bay kuba madbaceeyeen laakiin xaafid ibnu xajar baa dadkii takhriijiye kaba mid ah talkhiis ulxabiir macnaa axaadiidta raafici soo qaadou sharaxa ku soo qaaday ayay masarkeedii iyo halkii iyo ciddii warisay iyo darajadooda ayay kuba caddeeyeen kutubtan waana kutub nafci badan oo dee kutubta fiqigay kuba xidhan yihiin oo waa saas dee nasburaayaha zaylaci oo kale iyo xaafid ibnu xajarno ikhtisaar buu ku leeyahay diraayo la yidhaha la madbuceeye kitaabkaasna waa kitaab asiilaan leenahay xagga madhabka marka la eego imaamkii weynaa ibnu daqiiqulciid baa laga soo naqliyaa bargii uu kitaabkaa helay markuu kitaabkaasi soo gaadhay raaficina waxaan filayaa qarni unbuu kaba sii horreeyey isagee isagoo nin caabidan ahaa caalimka dee imaamkaasba ahaa ayaa la yidhaha wuxuu iska yareeyey salaadihii sunnayaasha ayaa umuurihii intii uu kitaabka kaba dhammaynayay macnaa waa kitaabka mansilada lahaa mar dee la weydiiyey bal hazali iyo raafici la weydiiyey say isku yiinbuabu dee aad buu u fadilay raafici inuu xagga fiqiga aad iyo aad ugaba sarreeyay haddaba kitaabkaas baan leeyahay laba safxo in ka badan buu xadiidka kaga hadlaa laba safxo in ka badan waana hadal dee bal murtidiisu maan sheegayaa xadiidkan iyo buu soo qaadaa culimmada aqwaashoodii kuwa yidhi baabka wax ka suganba maba jirta ayuu soo qaadaa bal duruqda kalee soo aroortay oo dhan oo dee kala duwan ayuu soo naqliyaa mid kasta wixii kalaam iyo cillo ee kuba sugan buu soo naqliyaa wuxuu kitaabkaasna dee sheegaa inuu marka la eego tirmidi taxsiiniyey ibnu xibbaan oo kale iyo mala ibnuqadaanna way tasxiixiyeen oo iyagu waabay saxiix yeeleen wuxuu soo naqliyaa dahabi kitaabkiisan uu bayhaqi sunantiisa ku gaabiyey waa sunantan weynee baahaqi leeyahay ayuu leeyu ikhtisaariyey oo ikhtisaariyey oo dee almuhadab alkabiir baaba la yidhaha isagana almuhadab baaba lagu magacaabo waana madbacaysanya maanta toban mujalad buu ku madbacaysan yahay isagoo waliba la taxqiijiyo si fiican loo taxqiijiyey taas baa wuxuu yidhaahaaba xadiidkan marka la eego axaadiid isagu sanad ahaan iyo duruq ahaan ugaba xoog badan yahay oo ay xujaysteen fuqahadu ayaaba jirta axaadiid oo marka la eego dee waxyaalo markaa laguba cileeyeyna oo wax dee bal maalan iyadana lagaba jawaabi karo wuxuu yidhaha taase marka ugu dambeyn sheekhu raximah llahu tacaala kuba khulaaseeyo horta isaga marka duruqda iyo laysu geeyo waa xadiid xujo u suubanaya man hasala mayitan falyaqtasil waman xamalahu falyatawada laakiin muxuu soo naqliyaa xadiid ibnu cabaasoo ay kuba sugnayd korkiina ma aha meydkiina maydhitaankiisa ina kaba maydhataan way nijaasba maaha taas waa xadiidna isnaadkiisu saxiix iyo soo naqliya wuxuu soo naqliyaa mid kaloo isna isnaadkiisu sugan yahayoo laakiin mawquufo ibnu cumar uu yidhi meydka waan meydhi jirnayoo saxaabadii buu kaba hadlayaa fa mina man yaqtasil wa mina man laa yaqtasil ruux maydhana waan lahayna marka markaa murtidu maxay noqotay xadiidyadaa kaleu soo naqliyey ayaa amarkan ah maydha daahirkiisii keenayay wujuubka ka sarfinaya ayaa ka sarfinaya marka marka laysu geeyo dee waxa weeyaan horta waajib maaho ruuxu hadduu intuu meyd maydhay aanu kaba maydhan uu iska tukado taas oo kale ma dambaabin kuma dambaabin ee laakiin waxa weeye maxay tahay sunnay u tahay taas oo kale oo axaadiidaas baa daahirkeeda laakiin xadiidku marka riwaayaadka iyo waxyaalaha laba yimi iyo marka laysu eegiyo umuure in lagaba jawaabi kariyo waxyaalihii la cileeyey shaafici oo kale iyo baaba kaba mid dadkii isagu wuxuu ku xidhay xadiidka inuu kuba tago cala thubuut byan waayo wuxuu ku xidhayba inuu sugnaado bal xadiidka hadduu kuba tago taasuu kuba sugnaadee ee bal xaasilku waxa weeye waxyaalo daahirka ka sarfinayaa jiree isaguna marka duruq iyo waxyaalo laysugayo xuju uba suubadaa qolooyin saxiix yeeliyo cid taxsiisna way jiraan duruqdiisna marka laysu wada geeyo waa waxyaalo iswada kabayo isxoogeynaya ee laakiin kuwa kale kaa ibnu cabaas iyo kaa ibnu cumaroo mid ka ibnu cumar mawquuf yahay ayaa maxay faa'iideynayaan inaanu dee waajib ahayne laakiin sunno yahay bal waxa weeyaan maydhitaankii maydka laga maydhanayay iyo weysadii lagaba weysaysanayay haddii ruuxu kaba tagana dee dembi uu kuba tegay ku dhacay ama isaga waajib saaranoo uu laba dhiman waayo taasi ma jirto kolley markaa waa khulaasada marka la eego waana taa aan kitaabka idiin tilmaamo laba safxaba ay kaba badan tahay ama laba safo o dhan oo kitaabka ayuu bal matalan kagaba hadlayay waana qaybta hore oo halku gelayaana ma ahayn waxa weeyaan halkan janaa-isayn kuma jirno cidda xadiidka waxay kuma soo arooriyaan ama nawaaqida weysada oo waxyaalihii weysada barinaynaa ruuxiisda ha weysaysta meesha taalla nawaaqida weysada ama maydhiyada halkaasay ku keenaan dahaaray xadiidka ku keenaan fuqahadu labadaa meelood bay kuma keenaan ee bal taasba weeye imaka waana tan bal markaa taas iyada waan dhaafayaayo bal xadiidkii markaa wuxuu laakiin sheegayaa xadiidkan buu weli wadaaye xikmadan kuma sugan ee laysu amray in waxa weeyaan la maydho haddii maydkii la maydhay culimmadu waxyaalaha yidhaaheen isagoo noo soo naqlinaya wuxuu leeyahy kii qiyaasilka ahaa eeg ruuxii maydhayay hadduu ogaado hadhow kolley inuu maydhanayo dee isma dhowrayo oo waxyaalahan ku duulduulaya iyo iskama dhowrayo dantaasaaba kuma jirto shay waxyaalaha atartan qusliga ah ee gaadhaysa ina wuxuu ogyahay inuu maydhanayo iskama dhowrayo maxay noqonaysaa inuu ku xeel dheeraado maydka nadiifintiisa isagoo mudma-ina isagoo dee kolley waad maydhanaysaa le taasi waa midoo maxay ku tacalluqsan tahay bal isaga maydkii bay taasi kuma tacalluqsantaho maydkii hagaag loo midho loo nadiifiyo ayaaba tashriican kuma sugan ama arrin kale haasilkii baaba iyadna kuma tacalluqsanaanaysaayo waxa weeye waa sanda la yidhi maydho oo kale siuu ruuxii noqdo marka uu ka faaruquu maydho dee wax isagu yaqiinsan in jirhkiisna daahiriyo onu kaba shakin haddii maydkii dee kolkol waxbaa kaba soo bixi kare waxyaala ay kuba duurduuleen iyo waxyaalahaasi ama rashaashkii asiibay inaan shirki ka gelin dahaaradiisa iyo kol hadduu maydhay in dahaaradiisa ay tahay wax xubaala ayaa iyadna jaanibkaa kaba imanaya oo bal waa taas kolley arrin kale masale de waa tan ku dhaafaya laakiin de iyadna waa muhim oo xadiidkan baa waxay u daliishadeen buu yihi bacd alxanafiya ninku inaanu haweenaydiisa maydhi karin oonu maydhahayn waayo dee rasuulka ilaahay haddii inantiisan haddii la yidhaha zaynabna abulcaas dee waxa weeyaan ha waqtigaa sanadii sideedaad waa soo islaamayo waa joogo bal guurkii hore ayuu rasuulka ilaahay uguba celiyey umu kulsum haddii laba yidhaahana dee waaba cuhmaan oo kale bal matalan taas waxa weeye haddaba waa kanoo way joogeen dumar baana maydhay dee kol haddii ay taasi rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagaa dumarkii amray inay maydhaan iyadii ay maydhaan duuna zawj oo marka waa inaan maydhi karayna laakiin dee waxa weeye uun bal in la yidhaha waa awla iyo taasu mooyaane kolley iyada ninku inuu haweenayda sii maydho walow markaa nikaaxoodii dee imika halkan waba taas dee ay iyadii ay dhimatayba laakiin dee wax shay jaa-isa wax diidayaana ma jiraan kolle cali bn abi aalibba isagaa faadama maydhaan filayaa cida ha ku caawiso ama haweenaydu inay ninkeeda maydhayso waxa weeye oo ninkeeda ay maydhayso haweenaydu asmaa bintu cumays iyada abubakrin radia allahu canhu maydhay caaishana waxaa laga soo naqliyay inaan tidhi haddaan imika ii muuqdaan wixii ii muuqday rasuul imika markaa hore dee ima hore ay u muuqdaan waxa imika ii muuqdaan rasuulka ilaahay dumarkiisa un mooye cid kale ma ay maydhayn bal markaa labada zawji waa ismaydhi karaan waa taas imikana kalaamkiisa un baan yar ishaarada un baan yar masalada soo qaadnay bal xadiidkii mucadiyaan halkaa ku dhaafnay baabu hiyaabi lbiidi lilkafani waa baabu istixbaabi hiyaabi lbiidi macnaa waa dharka cadcad istixbaabkooda iyo sunanimadkooda kafani kafan markay noqoto dee kafantii horta wixii ruuxa asturaya jirkiisa wada qarinayay haddaanay midab cad ba lahayn kafan way noqonayaane laakiin bal tan inay mudnaan leedahay istixbaab leedahay bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna mxamed bn muqatili qaala ahbarana cabdاllahi qala ahbarana hishaam cabdullahi waa ina mubaarak weeye qaala ahbarana hishaam bn curwata can abihi can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay kufina waa la kafnay fii alaaثati ahwaabin saddex maro oo yamaniyatin yaman loo nisbeeyo waa dhardee xaggaa yamaneed lagu sameeyey biidin maxalushaahidku waaya cadcad oo saxuuliyatin saxuul waa qaryay lahaayeen malaa qaryadii laguba sameeyeyo saxuul laba odhanaya oo min kursufin dun ah qudni bay ahayd ama dunbaabay ahayd laysa fiihina saddexdaa kumuu jirin qamiisun qamiis walaa cimaamatun oo rasuulka ilaahi saddex maro saddexba lagu duuduubay oon qamiisna ku jirin cumaamadna kuma jirin baa lagu kafnay taas baa horta xadiidka inooguma sugan saddexaa marona dee waxay ahaydba horta kursuf waa qudni baabay ahaayeen gees kalena dee waa bilaadii lagu sameeyeyba yamaniya ay tahay ee laakiin maxaa inooguma sugan way cadcadaayeen taaba weeye sheekhu wax kale soomuu aroorin oo xaggan cadaamkiiyo kuba tacalluqsanee xadiidkan buu usoo qaatay waxaana ay tahay dee in dee kuwaasba la horreysiiyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee kol haddii taa laguba kafnay manaa ilaahay waa wixii mudnaa unbaaba dee loo qadaray oo loo doortay oo kafanta rasuulka ilaahay kuwa cadcad loogu kafnay baaba dee inay mudnaan leedahay noo tilmaamaya laakiin maxaa jira xadiid asxaabu sunan ay wariyeen oo xadiid ibnu cabaasa tirmidi iyo xaakimiyana ay saxiix yeeleen siuu sheekhu inoo soo dhiganayo ilbasuu hiyaab albayaadi fa inahaa adharu adyab wakafinuu fiiha mowtaakum dharka cadcad xidha iyagaa nadaafada iyo dahaaro badan may dadkiina dhintayna ku kafna xadiid kaleo isaguna asxaabu sunan ay wariyeen oo samurat ibnu jundub oo isaga lamidiina waa jira asxaabu sunan ayba wariyeen markaa bal waxa weeye dharkaasi in cadcad inimka sunanimadkiisa xadiidkaasaaban kaba qaadna amarkuna kolley liwujuub maaha oo wujuub maaha laakiin taas baa de ah waa shay mustaxaba in dhar kafantii ay noqoto wax cadcad ay noqoto rasuulka ilaahayna wixii laguma kafnayna saddexdaa mare ayay ahaayeene qamiis iyo cumaamadii kumay jirin axaadiidan kafanta way noo soconaysaa halkan inoogaba bilaabay baabulkafani fii thawbayni saddex baan haynaa oo imaka halkan ah saddexdu shardi maaha weeye ujeeddadu wuxuu baabka u daba dhigtay waajib maaha aan laga tegi karin haddii maro keliya oo jirkii wada gaadho ruuxa wixii loo helayba ay tahay wax labaadba aan loo helin ha kafantii way noqonaysaa haddii laba maro lagu kafno iyadna way noqonaysaa waajibkuna wuxuu noqonaya un jirkiisi in la wada asturo taas buu noqonayaa bal markaa labadii imika wuxuu soo dhigtay inaanay saddexdan imika xadiidkeenooguma sugan shardi ahayn kafan ama aanay wax waajiba ahayn xadaana abu nucmaani qaale xadaana xamaadun can ayuuba xamaadkan inagu soo noqnoqonayaana waa xamaad ibnu zaydun xamaad ibnu salama kitaabka dee tacliiqaad mooyaane iyo meel yaroo dambe oo markaa dee ku taalo kitaabka male aakhirkiisa mooyaane sanad mawsuula kuma laha can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi ibnu cabaas baa odhanaya baynamaa waqti rajulunin waaqifun uu taagan yahay bicarafata carafa rasuulka ilaahay buu la joogay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa xajkii xajatulwadaace rasuulka ilaahayna uu soo xajay id waqtigaa waqaca uu dhacay ninkii can raaxilati waxa weeyaan raaxiladiisiibuu ka dhacay waaqifnimada imika halkana dee maaha macnuu lugihiisuu ku taagnaayo taase ruuxii raakibkaa wax fuushanaa xataa isagu waaba fadhiyaay dee waaqif waaba la odhanaya imika waaqifnimadan taas macnaheedu weeye oo istadila biha calaa idlaaqi lafdi lwaaqif cala araakib ruuxa wax fuushan waaqif waa lagu idlaaqi karaa ayaaba imika halkan lafdigan laga qaadanayabe id waqaca wuxuu ka dhacay can raaxilatihi raaxiladiisii uu fuushanaayo fa waqasathu luquntay ka jebisay haddaan raaxilada faacilka kaba dhigno dee sabab bay u ahayd dhicitaankii oo haddaanay si kalaba dee markii dambe haddana aanay ugu joogsan adigu luquntuu ka jabay weeyo iyadiibaba haddii la yidhaha waqcadaa dhicitaanka naftiisii aan ka dhigno fawaqasatu waa dhicitaanka uu dhacayo waqcadaasi way jebiso luquntii bay kaba jebiso macnaha luquntiisii baa jabtay weeye aw qaala wuxuu yihi fa awqasatu waa ficil keliya uun ee midna waa hulaate waa qasa midna waa rubaaci awqasa ahlu luqana ka hore yaqaanaanoo hulaasiga ah ama kan masiidka ahee hamsada ku siyaadadii shaad bay iyaga agtooda ay kuba tahe luqadii waa luqa shaad ah ee waa kaa hore oo hulaaigaas wey macnaha rubaaci ahaan looma isticmaalo qaaliban qaala nabiyu sala allahu alay waslm markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi alwaqsina waxaa la yidhaha kasrulcunuq wey waa luqunta jebitaankeeda waqsi lagu magacaabaa iqsiluuhu maydha bimaain wa sidrin waa sidii horeba oo biyo iyo qasilku maydha wakafinuuhu ku kafna fii thawbayni laba maro ku kafna waxaana riwaayo dambe ku iman doonta kolley xadiidka halkan waa mar kalena waa inoo soo celin ama mar buu soo celin doonaaba aan filaya dhowr goor laakiin xaj riwaayo ku imanaysa fii thawbayhi wey waa labadaa mare uu xidhan yahay waa maradii midna uu guntanaa midna uu huwanayna waa muxrime labadaa ku kafna weeyaan oo labadan maro ee waa fii thawbayhi oo labadiisa maro kuba kafna taas baa riwaayo inooguma dambaysan kuba fasirayno walaa tuxaniduuhu xanuud ha u marinina xanuudkuna siaan xalay soo maray waa akhlaaq diib ah ama waa waxaa diibka ahee dee meydkan lagu daadiyo waa udgoon waxaa udgoon iyaga ha marinina walaa tukhamiruu ha qarinina ra-sahu madaxiisa ha qarinina maxaa haddaba xanuudkii iyo madaxiisa in la qariyo looga dhowraya rasuulka ilaahay yihi labadaa ka ilaaliya waa kan tani tacliil bay utahay tanoo fa inahu isaga yubcau waa la soo saaraya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mulabiyan xaaliyo isagoo labayk allahuma labayk leh waayo waa muxrim weli kamuu bixin waqti talbiyadaa joogta exraamkiisa iyo ruuxa dee wixii yubcau kulu cabdin calaa maa maata caleyh weeye addoonka sababo wixii uu ku dhintay ayaa laguba soo saaraa dee waa kaa waa shay ama waa shahaado weyn iyo dee waa waxa weyn camalkaa khayrkaa laguma soo saaray ee bal waxa weyn waxaa lasoo saarayaa isagoo mulabi oo talbiyeysanaya exraamkiisii baa markaa u baaqiya ee waxa weeye in madaxana ha qarinina xanuudna habamamarinina maxalushaadka horta halka hore dee waxa weyn tarjamada laba maray ahayde waa tan dee xadiidka inooguma sugantay fii thawbayni markaa wuxuu inoo faa'iideynayaa shardi inaanay ahayn saddexa maree meydka lagu kafnayaa ee haddii laba maro lagu kafno ama maro keliyaba lagu kafno jirhkiina loo wada gaadhsiiyo waajibkii uu dhacay uu xasilayaa laakiin mid labaad iyo mid saddexaad sunnay noqonaysaa baltaasay noqonaysaa waanu baabbu inoo dhigan doonaa cashirkan ka dambeeyo kafanta marka la eegana waa meydka xaq uu leeyahay weeyaanoo lama eegayo lama odhanayo makatan waxa weeyaan ra-sumaalkaa lagama bixinaya warahadii ma fasaxayaan ma idmayaan iyo taas waa wixii si weeyaano waa lagaba saarayaayo kafantu waa min jamiic ilmaal ama min ra-silmaal bay noqone wax bal markaa idan waraho iyo dhaxalkood iyo waxyaalaha la eegama noqonayso waxaa ziyaadadii ee saddexda horta waa loo gaadhsiinayaa haddii dee lagaba yareeyana waajibkuu kuba xasilaya xadiidka waxaa kale inooguma sugan ixraamkan ruuxu muxrimka ah weli isagoo ixraamkii ku jira hadduu dhinto geeridani walow mukalaf maanta aanu ahayn oo takliifkiisi baaba-ay geeridan kuma go-ayo ee waa taas oo kale bal waxa inoo soo socdana de bal waxyaalo kale inoo soo socdo insha allah xadiidka dee waayo xadiidkuu soo celcelin doonaayo bal imika intaasaan baabkan hore ku daysanayna baabulxanuud arrin kalea jirto bal aan iqsiluhu bimaayin wasidrin way inoo soo noqnoqone kol haddii isagoo uu rasuulka ilaahay xanuudkiibuu diiday wejigiisa ama madaxiisa me madaxiisa in la qariyo xadiidka inooguma sugan wejiga muslim buu kuba sugan yahay waxa weeyaan ayuu diiday rasuulka ilah halkan kama manciyey ciladiina wuxuu ka dhigay inuu muxrim yahay haddana waa kan oo yidhi caleyn gobyo qasilkii kuba maydha markaa taasi maxay tahay ruuxii muxrimkaah ee noolaa ee caadiga aha weeyaana muxrimka ah hadduu markaa uu madhi qasil iyo waxyaala ku maydho way u bannaan tahay waayo umuu diidin rasuulka ilaahay imaka taas oo ciladan ixraamka ugumuu diidin waxyaalaha kale ayuu ugu diiday diibkii iyo takhmiirulra'si buu u diiday markaa ruuxii muxrimkaayee noola hadduu qasil ama madaxiisa ama wuxuun adigu bal jirhkiisa u isticmaalo maydhid oo kale dee waa inay taasi aanay isagii loo diidahayn ay u jaa-istahay baaba markaa xadiidka iyadna inoo faa'iideen wey baabulxanuuda lilmayiti waa xanuudka isticmaalkiisii iyo marintiisii ruuxii dhintay markaa la maydho in xanuudkii waa dee markaa maxay noqon waa lilmayiti hayrilmuxrimi dheh ina muxrimkii waa ta aynu soo maray waa meydkii aan muxrim ahayn in dee diibka iyo waxaa udgoon iyo xanuud loo mariyo bartaas banaani dee waa istixbaabkeedba iyo banaanideedba xadaثna qtaybة qal xadaثna xamad can ayuba can sacيid bni jubayri can ibni cabaasi radi اllahu canهuma qala anahu qaal baynama rajul waaqif maca rasuuli اllahi slى اllahu عalيه waslm bcarafata id waqaca wuu dhacay ninkaasi min raaxilatii raaxiladiisiibuu ka dhacayoo fa aqsacatu way burburisay aw qaala fa aqcasatu balla xadiidka mar dambaan yar lafdiga eegi doonaa waayo lafdigeennii hore fa waqasatu buu inuu ahaa kan waa laqbadaydunbaa taasee marka dambe baab kaleu inoo keeni doonaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iqsiluuhum bayra bimaain biyo iyo wasidrin caleengob wakafinuuhu fii thawbayni laba maro ku kafna walaa tuxaniduuhu xanuud ha u marinina marka xanuud ha u marinina kol haddii laba yidhi ixraamkan daraaddeed loogu diiday kii kale maxaa noo soo baxaya kii aan isagu muxrimka ahayn ee meydkaa waa loo marinaya kii aan muxrimka ahayn ee meydkaa waa loo marinaya walaa tukhamiruu ra'sahu fa ina allaha yabcaثu yowma alqiyaamati mulabiyan xaalu yahay isagoo tarbiyeysanaya bal markaas waxa weeye ta xadiidkuna kolleytuu inoo faa'iideynaya waa taas ixraamkii waa loo dhowrayaa wixii laga ilaalin jiray waa laga ilaalinayaa aimada kolley qowlkoodu yahay dee waxa weeyaan meye kol haddii takliiftu go'day wixii ruux noolaa laguba markaas aan u xirim ahayn laguba samaynayay ayuunbaaba lagu samaynaya kolley xadiidkani qowlkooda waa ka horaaru dhimanaya imaam maalikiya ama maalikiyadiibaa taa qowlkoodu yahay ee aimada maalikiyada barhkooda oo kale halkan waxaaba yidhahdee xadiidku waa xadiidkaa xooga badan ama saxiixa ah daahirkana ah ama sariixatan kuba ah oo daawudi oo kale imaam maalik isagoo kaba cudurdaaranayo kaba cabira lam yabluqu hada alxadiid waxaan arkaa xadiidkan ayaan isaga gaadhin calaa kulli xaalin dee xujadu waxa weeye khilaaf shaksi ama isagoon gaadhin ama xadiidka agtiisa aanay kuba sugnaan ama wax kale ay caarideen umuuraha oo xadiidkii khilaafay kol hadduu wixii cad uu ku cad yahay xadiidkuna uu sugnaado xujadu qowlka dee rasuulka ilaahay bay noqonaysaaye ma noqonaysa khilaafu man khaalafa ay isagoo macduur oo ruuxaas dee ay tahay macduur uu noqonayo umuuro kala duwan uu macduur kuba noqonayo haddana markay noqoto dee wixii la raacayay waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi xadiidkiisii baabu weli xadiidkii baa inoo socda kayfa seebaa yukafanu loo kafnayaa almuxrimu muxrimkii istifaamta waxaan usoo arkayna marka anuu adalkii ixtimaal yahay halkana imika waan aragnaa sida looba kafnaye macnaha kolley maqsuud maha istifaantani waa bal ruuxii muxrimkaa ee dhintay kafantiisu say noqonaysaa waatan xadaana abu nucmaani qaala akhbarana abu cawaanata can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma dadkana waa dadaan hore usoo wada maray ee abu bishrigan abu cawaanaha horta wadax ibnu cabdillahi lyashkuri baa laydhaha kitaabkeedna waa ku badan iyo kutubta lixdaaba abu bishriganna waa siqaara taabiciine jacfar ibnu abi waxshiyaa la ydhaha isna marar kala duwan baan soo maray kutubta lixdaana waa ku wada sugan yahay kunyadiisan buu aada loogu yaqaanaa laakiin magaciisana jacfar ibnu abi waxshiya sida abu cawaanaba kunyadiisan buu kuba shuhroobay ee taase laakiin kolkol dee haddaa kutubta kuba aragtaan xadiidkan akhrajahu abu cawaana iyo baas soo saaraya taas ninka loo jeeda maha kaasi waa nin ka dambeeya oo muslimba ka dambeeyey oo kitaabkiisana mustakhraju leh oo kitaabkiisana la madbaciyey kaas weeye abu cawaanaha marka wax la tiirinaya abu cawaanaha weliye abu cawaanaha soo saarae kani waa dee ninkaas isagoo atbaacu taabiciintii ah ee sanadka meelahan kaba gelaya oo wadax ibnu cabdillahi lyashkuri wuxuu yihi ana rajulan waqasahu baciiru nin baa neefkiisii geela jiray markii hore raaxilo ka cabiray raaxiladna waa dee neefkan geela u suubaday in la rarto la fuulo rakub lagaba dhigta xoogga leh safar dheer geli kara taas baa laydhaha markaa ma keenaysa lafdigan raaxila ta'dani inay ta'niif ma keenayso hal tahay ma keenayso taasba weeye waa noqon karaa tan labadiiba waa kaas oo dee waa neefka xoogga leh awood u leedahay safar dheer inuu galo geel dhexdii badan hadduu ku jiro laga soo socanayo laga soo xulanayo oo waxa weeyaan taas raaxiladu dee waa neefkay u qastay ama lafdiga baciir isaguna mudakar iyo muanasba uu ku dhacaa ujeedadu inaga haddee awrun kuma fasirna ee luq ahaan haddaan eegayno hashii iyo awrkii de ha uba badnaadee labadaba lafdigani baciir isaguna uu keenaya oo imika hadduu fuushanaa hal oo imika baciir laba yidhi iyadna basi ku sugani ma jirto bacdulcarab bay kaba soo naqliyaan oo kale inuu yidhi markaa ama xalaabtu labana labana baciiri oo kale hashiisa oo rakubna way ahayd macnaha waxaan maalay baciirkaygii baan maalay dee waayo taas waayo lafdigaa labadiiba kuma soo dhacaya lafdigaa labadaba kuma dhacaya markaa raaxilo iyo baciir isma diidayaan baan leeyahay mid kastana awrna waa noqon kara halna waa noqon kara wanaxnu maca nabiyi sala allahu calayh wasalam walxaalu waa muxrimun fqal النabiyu slى اllah عalayh waslm اغsiluuhu bimaaءi wasidr wakafinuuhu fii hawbayn walaa tumisuuhu طiiban eeg waa xanuudkii markii hore aan soo maray waa maaha xanuudka u noocaase meydka waa diib dhammaantii inay diib dhammaantii iska ilaalin jira ruuxa muxrim ha taabsiinina ay tumisuuhu ama sawey tumisuuhu ha taabsiinina diiban wax udgoon walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ina ruuxa muxrimkee ragga madaxa ma qarin jirin waaye markaa madaxiisina ha qarinina taa ku daaya saasaa xabaashii lagu gelinaya isagoo madaxiisii u qaawan yahay fa ina allaha ilaahay yabcaثuhu yowma alqiyaamati waa tacliil jumladu waa waxaan aan diibka loo marinayn madaxa loo qarinayn xaala kownihi mulabiyan xadaana musadadu qaala xadaana axmed bnu zaydi can camri waayuuba labadu way siman yihiin camr iyo ayuub waana camr bnu dinaar de waa taabici bal isagaaba ka weyn ayuube ayuubna waa taabicuun can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala radia allahu canhum qaala kana rajulu kaana wuxuu ahaa rajulu nin waaqifan maca nabiyi sala allahu calayh wasalam riwaayada abu dar xaafid ibnu xajarna uu horreysiiyo saasay ahayd oo markaa dee rajuluna ismigeedii weeye waaqifanna khabarkeedii weeye taas kana rajulan waaqifan laakiin qolooyinka kaleen abudar ahayn riwaayadoodu maxay ahayd kaana rajulun waaqifun markaa waaqifna rajul buu sifo u noqonayaa kaanana taamay noqonaysaayo dee uma baahna markaa khabar uma baahnee faacilunbay qaadanaysaa kol hadday taamo tahay oo kaana waxaa dee jiray oo markaas ama xasala rajulu nin waaqifun taagan maca nabiyi sala allahu carafata carafa fawaqaca waa dhacay can raaxilatihi qaala ayuuba ayuub wuxuu yidhi fawaqasatu hashiisii ama raaxiladiisii ayaa luqunta ka jebisayba adigu markuu dhaco luquntii ka jabay weyda markiiba waa dhintay markaa wa qaala camrun ama camr bnu dinaar muxuu yihi fa aqsacathu waa laftigan lahaa uu inoo iman doonaa qascina wuxuu soo naqlinaya hadii la idhaha aqsaca alqamlata oo kale iyo macnaa waa burburin oo de waa iyadii way jejebisay weeye markaas way burburiso way jejebisay taas buu noqonaya muhimku dee waxa weeyaan un kolley halkii dee uu marka hore kaba jabay luquntayaydoo haddii la idhaha fa aqsacathu oo camr riwaayadiisa macnaa way jejebisay ama way burburisayba taasoo qaaliban waxaa la yidhaha khaasun bikasri alcadmi marka muxuu yidhi famaata uu dhintay faqaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay iqsiluuhu bimaayin wasidrin wakafinuuhu fii thawbayni walaa tuxaniduuh walaa tukhamiruu ra'sa fainahu yubcahu yowma alqiyaamati qaala ayuubu yulabii waqaala camrun mulabiyan waa dee alfaadaasay u ilaalinayaan culimadu labadan imaka raawi ee labaduba saciid ibnu jubayr xadiidka ka wada wariyey ee camr ibnu dinaari iyo ayuub usakhtiyaani ayaa mid isaga laftigiisu muxuu ahaa fainahu yubcahu yowma alqiyaamati yulabii waana jumlo xaalo ahun oo fainahu yubcahu waa lasoo saaraya yowma alqiyaamati xaala kownihi yulabii ama camrin maxay ahayd isagu ismi bay ahayd ama dee waa laftigii mufradkaa xaalada ahaayo fainahu yubcahu yowma alqiyaamati mulabiyan waa intaase laakiin macnuhu waa mid jumladuna waa xaalo oo yulabi dee iyade markaas taas bal taas baa lasoo saaraya bal xadiidka markaa kayfiyaddee waxaa inooguba sugan ruuxii muxrimkaa markan weliba lafdigaa dambe qaadanee fii thawbayhi inay mustaxab tahay waa lafdida xaj kuba imanaya in de bal dharkiisii uu horta laguba kafno waa mid waxaa kaloo xadiidka inoogu sugan ixraamkiisi inuu baaqi yahay ixraamkiisa marka haddaan taan idhaahno de haddii raggii bal loo badinayo la idhaha qamiis iyo waxyaalo ayaaba loo gelin karaa kafantii loo gelin karaa waxa weeyaan xadiidkana wataa laysa fii qamiisin walaa cimaama inooguba sugan laakiin de inay wax maanici ma jiro oo cumaamad iyo waxyaalo isagii waa laga dhowrayaa weeyaan inay waxaa makhiidka ah kol haddii xanuudkii laga dhowro madaxaqarintii laga dhowray madaxiisii waxa weeyaan wixii dee bal markaa makhiidka ama muxiidka iyo waxyaalahaasna uma noqonayaan isaga kafan oo laguma laguma kafnayo bal taasba weeye taasi way inooguba sugan tahay oo xadiidka waxyaalaha inooguba sugan labadan marana dee kolley waa wixii mutayasirka ahaa waa wixii kuba dhintay arrinta kale jirtaana dee shardi maaha in marka ruux la kafnayo dhar cusub in lagu kafno oo kale wax malbuus ahaayoo la xidhay haddii oo dee lagu kafno iyadna way noqonaysaa lagu astaroybaimka labadiisii mare u xidhnaa labadiisii mare u xidhnaa walow dee isagoo cibaado guud oo cibaado weyne kuba dhex jiray in waxa weeyaan tan oo laga yaabaa inay ictibaar kale yeeshaan inaan wax kale loo helin oo wax kale aanay suurtagal maahay aan looba helin ay taas tahay dee dad intaa ka yar lagu kafnayna waan arki doonaaba mar wax kale looba waaye almuhim waxa weeye mare malbuusana waaba lagu kafnaya bal dee waxaan filaya dardaarankii abubakr radia allahu canhu oo kale inuu kuba dardaarmayuu lahaa ruuxaa nool ayaa kaga xaqle waxa cusub ka dhintay ee waama laba maro uu lahaa taas uu lahaa ama marooyinkiisii ugu lahaayo markaa dee malbuus baaha kuwa iguma kafno alxayu axaqu biاljadiidi min almayit bal taas ba u lahay bal waxaan leenahay markaa xadiidkana taasi way nooguma sugantay baabulkafani fi lqamiis aladi yukafu aw laa yukafu wallah subxaanah wa tacala acla aclam